bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan idiin waxaan idiin rajeynayaa maalin fiican iyo giddigiinoo dhanba iyo salaan salaanta kajkiiyo laabkaan ku salaan salaanta islaamkaan idinku salaamayaa waxaa weeyaan xaggan waxaan inaan ogeysiis baa jira ogeysiiskaasna waxaa weeyaan karantiina wax la yidhaahdo karantiinana waxay ka dhigan tahay cudurkan soo batay ee faafay inuu qofku islaaliyo uu cudurkaas siinin dadka kale ama uu dadka kale ka soo qaadin sidaa daraaddeed qofku waa inuu taxaduraa uu sankiisu iyo afkiisu u xidhnaadaa karantiina waxay ka dhigan tahay in qofkii la meel lagu xareeyo sidaa daraaddeed sidaa qof u qaadsiinin ama caafimaadkaaga iyo caafimaadka dadka kale ama caafimaadka caruurtaada ama caafimaadka dadka kale waa inaa u daryeeshid sida adiga laguu qaadsiinay sidaa naftaada u jeceshay adna sidaa dadka kale u qaadsiinin waayahay waa ta labaad waxaa weeyaan waxaa lagu kala qaadaa isku isku dhawaashada iyo baalkii maxaa la yihahdaa wadahadalka dheeree la wada fadhiisanayo iyo maxaa la yihahdaa istaabashada iyo maxaa la yihahdaa oo laysku daarin cudurka maxaa la yihahdaa cudurka laysku daarinayo waxaa jira haddana siyaabo kale qofkii oo cudur qabo oo maxaa la yihahda haddana aan jiranayn baa jira oo xanuunsanaynin xumad iyo waxba haynin inuu inuu ogaado weeyaan waa inuu isa soo baadhaa oo tatarka u tagaa ama meel lagu sheegayey cudurkaasaa jiray ama lagu kala qaaday hadduu joogay waa inuu dowladda iyo dadka ogeysiiyaa meeshii iyo qofkii iyo waktigii loo kala qaaday waxaana jira xerooyinka qaxootiga xerooyinka qaxootiga waa meelaha aada loogu kala qaado sidaa daraaddeed qofku waa inuu is ilaaliyaa wuxuuna isku ilaalin karayaa karantina waxay ka dhigan tahay haddana qofku waa inuu keligii ahaadaa intuu ka bogsanayo ya kolkaa maxaa la yihahdaa way yaro adag tahay qofku haddii la yidhahdo dadka ma dhex keli karaysid inuu keliga aqalka dhex fadhiyo ama maxaa la yihahdaa keligii u soc socon karaya keligii uu bixi karaya meelo kale u tegi karaya meel uu dad ugu dhawaanaynin wuu fadhiisan karayaa uu soo uu soo uu soo hawuu soo qaadan karayaa meeshiisu ku jiraya meeshiisu seexanaya dadka uun inuu la la yeelanin maxaa la yihahdaa istaabasho iyo isku dhawaasho iyo maxaa la yihahda bahalkii iyo iyo iyo iyo sheekooyin kolkaa waxaa weeyaan cudurkani waa cudur si saala loo kala qaadayo si saala loo kala qaadayo kolkaa waa in la isalaaliyaa caruurta iskoolkana waa in loo sheegaa ay caruurta iskoolka kala fogaadaan waa muhiim inuu qofku maxaa la yihahdaa is-ilaaliyaa is-ilaalikaana waxay ka dhigan tahay waa inuu keligii ahaadaa kol kasta hadduu caafimaad qabiyo hadduu caafimaad qabin ama hadduu caafimaad qabo waa inuu yareeyaa meelaha la iskugu tegaye maxaa la yidhaahdaa meesha maqaacida shaaha ama lagu wada fadhiisanaya la isticaadeynayo ama lasla sheekaysana fadhi ku dir ama waxay doonaysaba ha noqoto waxyaalahaasoo kale waa inaa maxaa la yihahdaa meesha lagu sameynayo waa inaa wakti jooggaagu waa inuu meesha ku yaraadaa oo maxaa la yihahdaa wax shan iyo toban daqiiqa ka badan inaana joogin haddii meesha aad wax ku aragtidna waa inaa caddaysid oo la yidhaahdo qofkaasaa qabay dadka lasoo qaco dowladda loo sheego dadka loo sheego qofkaasaa qabay anna meeshaasaan joogay ama qofkaasaa meesha joogay ama haddaad qabtid qofkii kale qaaday inaad sheegtid sababta waxaa la diidaa inuu bahalku sii faafo oo maxaa la yihahdaa anna waan qabaa haleelo qabo maahin dee oka waa sharci meeshan baa yaalla sharci baa yaalla sharcigana waa in lagu waa in waa in lagu tiigsadaa sharciga maxaa waa in maxaa lahahdaa la tiirsadaa oo sharciga la ilaaliyaa sidaa daraaddeed waan idiin mahad celinayaa idinkoo mahadsan giddigiin oo dhan karanteena kelmadaasaa la yidhahdaa in la is-ilaaliyo ama maxaa qofkii meel lagu xanaaneeyo lagu hagaajiyo oo la dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu